أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen talaadaha taariikhda hijriyadana waxa ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha afaraad ee rabiicu thaani sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah khilaaf xooggan oo hareeyey howlgalka saliibiga ah ee gaalada ku joogaan soomaaliya xaalad hubanti la'aan ah oo uu wajahayo duulaankooda iyo etoobiya oo sheegtay in ciidankeeda ka sii mid ahaanayaan isbahaysiga kufaarta afrikaanta iyadoona dhanka kale uu weli la la'yahay ciddii maalgelin lahayd caloosha dushaqaystayaasha afrikaanta waxaan caawa faafareebka ku soo gudbin doonnaa falanqayn diiradda saaraysa kulammada iyo doodaha iska soo horjeeda ee ka socda miisaska hoostooda min new york adis ababa ilaa iyo muqdisho qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah lix askari oo lagu dilay qarax ka dhacay waqooyi galbeed ee dalka bakistan mas-uul ka tirsan shiicada iiraan oo bixiyey caddeemo yaab leh islamarkaana xaqiijiyey in yahuuddu ay la soo xidhiireen ka hor weerarkii dhowaan dhacay ruux soomaali ah oo lagu dilay dalka maraykanka sidoo kale faafareebku waxaan caawa idinkugu hayaa wilaayada islaamiga ah ee baay oo xaflad dhiirigelina u samaysay hooyooyin bartay akhriska iyo qoraalka kelimaadkii laga jeediyey munaasabad ka dhacda degmada buulafulay faafareebka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobadaasii xubnihii hadalhaynta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafareebka ka marnaan doonin waxaa barnaamijka caawigala qaybgelaya walaalaha alfaatix suheyb iyo maahir xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamigana toos ayaad nooga dhegaysanaysaan halka dhegaystayaasheena kale nagala socon karaan aaladaan internetka ku leenahay ee life streamka ku soo dhowaada mar kale faafareebka wararka واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkeenu ku eegi doonno waxau noqonayaa khilaaf xooggan ayaa hareeyey howlgalka saliibiga ah ee gaalada ku joogaan soomaaliya iyadoo xaalad hubintala'aan uu wajahayo duulaankooda iyadoo dhanka kale etoobiya ay sheegtay in ciidankeeda kasii mid ahaanayaan isbahaysiga kufaarta afrikaanta waxaana arrinkan uu ku soo aadayaa xilli weli la'yahay cidda maalgelin lahayd caloosha dushaqaystayaasha afrikaanta haddaba ku soo dhowaada falanqeen arrimahaas ku aadan oo diiradda saaraysa kulammada iyo doodaha iska soo horjeeda ee ka socda miisaska hoostooda min new york adis ababa ilaa muqdisho waxaa soo jeedinaya walaalkeen maxamed xasan alfaatix aye maxamed bismillaah aad baad u mahadsantaha bashiir hubanti la-aan ayaa ka taagan mustaqbalka ciidamada kufaarta afrikaanta ah ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya iyo howlgal kale oo gaaladu ay qorsheynayeen in ay dhidibada u taagaan marka lasoo afjaro waxaa loogu yeero howlgalka atmis oo waqtigiisu ku egyahay ko iyo soddonka bisha decembar ee sanadkan sii dhammaanaya labada kun afar iyo labaatanka warar soo baxay ayaa sheegaya in ilaa hadda laysku fahmi la'yahay howlgalka la filayo in ururka midooda afrika uu kaga dhawaaqa soomaaliya golaha amniga iyo nabadgelyada midooda afrika ayaa bil ka hor bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen in ay iclaaminayaan howlgal cusub oo socon doono muddo hal sano ah ayna ugu magacdareen howlgalka xasilinta soomaaliya ee howlgalkaas ciidamada ka qaybgelaya ee waxaa lagu sheegay toban kun ilaa iyo kow iyo toban kun oo askari laakiin khilaaf xoogan oo u dhexeeya dowladaha dhacageeska qaaradda afrika ayaa wuxuu sababay in laysku afgaran waayo cidda hogaaminaysa howlgalkaas arrinta ugu muhiimsanna waxay tahay ciidamada ka mid naqanaya howlgalkan iyo cidda bixinaysa qarashka ku baxaya ee dowladaha saliibiyiinta reer galbeedka sida maraykanka iyo midooda yurub waxay muujinayaan ka gaabsasho ay ka gaabsanayaan inay damaanad qaadaan bixinta qarashka ku baxaya ciidamada kufaarta afrikaanta caloosha dushaqaystayaasha ah arrinta ugu muhiimsan ee hadda laga walaacsanyahayna waa midaas wargeyska the east africa eh, ayaa warbixin uu daabacay wuxuu ku sheegay in ilaa iyo hadda een, aan xal loo helinin arinta eh, waxa loogu yeera howlgalka atmis een, dowladaha reer galbeedka gaar ahaan dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa soo jeedisay in wakhtiga loo dheereeyo howlgalka atmis oo muddo laba sano ah loogu daro lana gaarsiiyo ilaa iyo dhammaadka sanada labada kun lix iyo labaatanka laakiin soo jeedintan waxay kasoo horjeedaa bayaankii kasoo baxay golaha nabadgelyada iyo ammaanka ee ururka midooda afrika kaasoo ahaa in la soo xirayo howlgalka atmis howlgal cusubne oo loogu magac daray howlgalka xasilinta soomaaliyana la bilaabayo khilaafka u dhexeeya dowladaha masar etoobiya iyo kooxda ridada ayaa iyana xaaladda sii cakiray xasan gurgurte ayaa dhowaan socdaallo oo ku tegay dowlado dhaca een, bariga iyo geeska qaaradda afrika ee, wuxuu ku doonayey in kumanaan ka mid ah ciidamada kufaarta afrika anta gudaha soomaaliya la keeno laakiin waxaa jira isbahaysiyo u dhexeeya qaar ka mid a dowladaha ciidamadoodu ay kusoo duulaan soomaaliya taas oo runtii xaaladda sii adkaysay tusaale ahaan etoobiya kenya iyo uganda waxay ka midaysan yihiin in aan wax laga bedelin habdhismeedka ciidamada kufaarta afrikaanta ee hadda ku sugan dalka soomaaliya halka eh, masar iyo jabuutina ay doonayaan in wax laga bedelo oo iyaga ayaa noqday eh, dowladihii ugu horreeyey ee iclaamiyey inay ka qayb qaadanayaan eh, howlgalka cusub ee ay la filayey in soomaaliya uu ka bilowdo horaanta sanada labada kun shan iyo labaatanka ee soo socota Een, caqabada ugu daran ee hadda eh, la wajahaya waxay tahay arrinta maaliyadda Een, maxamed amiin suwef oo ah eh, ninka midooda afrika u qaabilsan soomaaliya dhammaan cad- eh, dhowaan cadeymo uu jeediyey Een, wuxuu ku calaacaday in waxa loogu yeero qaramada midoobey iyo een, dowladaha yurub aysan weli bixinin eh, lacago malaayiin doolar ah oo mushaar ahaan uga maqan ciidamada kufaarta afrikaanta ee ku sugan soomaaliya wuxuu sheegay in caqabadahaas ee, uu dhicisaynayo howlgalkan sii idlaanayo isagoo niyad xumo ka muujiyey suurtagalnimada in howlgalka la qaado Ee, dowladda saliibiyadda maraykanka oo ee, suntiga u hayso ee, duulaanka saliibiga ee lagu soo qaadada soomaaliya waxay aad kaga walaacsan tahay in kumanaan ka tirsan ciidamada xabashida etoobiya ee, laga saaro howlgalkan la sheegay in la iclaaminayo ee sanadka soo socda maraykanku wuxuu ee, aaminsan yahay in ciidamada xabashida etoobiya haddii ee, laga saaro howlgalkan firaaq amni ah oo weyn oo imaan doono islamarkaasna ee kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka kooxda ridada aysan u taag haynin inay la wareegaan magaalooyinka iyo deegaanada faraha badan ee ciidamada xabashidu ay kaga sugan yihiin koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya Ee, dowladda xabashida etoobiya ee, waxaa la sheegaa in ciidamo ka yar saddex kun ay ku joogaan magaca een, atmis dalka soomaaliya laakiin ciidan ku dhow afartan kun oo askari oo magacaas aan wadanin ayaa ku sugan soomaaliya Ee, gobolada ee, Bay, Gedo iyo Bakool ayayna ku sugan yihiin iyo qayb ka mid ah ee gobolka Hiiraan ee dhaca bartamaha Soomaaliya. Marka ciidamada Itoobiya haddii ay sidaas ku baxaan, een, Maraykanku wuxuu aaminsan yahay in ee, kooxda ridada dhul fara badan gacanteeda uu ka bixi doono, mujaahidiintuna ay la wareegayaan. Marka een, Afrikaanta iyo Saliibiyiinta caddaanka ah ayaa madaxa iskula jira, een, waxaana ee, runtii ay ka walaacsan yihiin ee, mustaqbalka Soomaaliya ee dhanka kooxda ridada. Een, laga soo bilaabo sanadii labada kun iyo toddobadii ee markii ugu horreysay oo ciidamada kufaarta afrikaanta ah ay eh, xagahooda soo dhigeen ciidda soomaaliya ilaa iyo hadda wax hadaf ah ma xaqiijinin dhammaanba ahdaaftii dowladaha reer galbeedku ay u wakiisheen oo qaabka caloosha dushaqaysnimo ee lacagaha balaayinta doolar ay ku siiyeen hal hadaf oo ka mid ah lama xaqiijin ahdaafta ugu waaweyn ee ay tiigsanayeen waxaa ka mid ahaa in la wiiqo awoodda mujaahidiinta in dalka lagu faafiyo maamulada dimuqraadiga ee ee saliibiyiinta maraykanku ay wataan Een, sideed iyo toban sannadood kadib mujaahidiintu maanta waxay ka awood badan yihiin sidii ay ahaayeen ee labada kun iyo toddobadii wayna ka tira badan yihiin dhulka ay maamulaanna waa uu ka baaxad weyn yahay Een, kolkaas ee, kufaarta afrikaanta ah soomaaliya loo soo dirayey meelihii mujaahidiintu ay kaga sugnaayeen dalka soomaaliya marka waxaa muuqata in kufriga caalamiga ah iyo midka maxalliga ahba een, xaalad shalayta ah ee, uu ku jiro waxayna guuldarrada ugu weyn dhamin doonaan ee, marka ay dalka isaga baxaan iyagoo diyaaradaha baalasha ka liigaya sida wixii ka dhaca afghanistan oo kale insha allah الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafureebka wararka markan iyo lix askari ayaa lagu dilay qarax ka dhacay waqooyi galbeed ee dalka bakistan qodobkaasi sidoo kale mas-uul ka tirsan shiicada iiraan oo bixiyey caddeemo yaab leh islamarkaana xaqiijiyey in yahuuddu ay la soo xiriireen ka hor weerarkii dhacay dhowaan warbixinadaas waxaad ku dhegeysanaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga waxaa aalaab halkan ka soo jeedaya walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abu ayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa ruux soomaali ah oo lagu dilay dalka maraykanka wararka ka imaanaya waddanka maraykanka ayaa ku waramaya in halkaasi lagu dilay wiil dhallinyaro soomaali ah ruuxa la dilay ayaa lagu magacaabi jiray maxamed cabdiraxmaan wuxuuna ahaa wiil dhallinyaro siddeed iyo toban sano jir ah falkaasi ayaa waxa uu ka dhacay magaalada colombos ee gobolka ohaayo waxaana lagu waasay isla qubuuro ku yaal magaaladaasi dilka maxamed cabdiraxmaan ayaa looga shakisan yahay dhallinyaro soomaaliyeed oo kale waxaana la dilay xilli uu ku sugnaa goob lagu cayaaro baaskiilada waddanka maraykanka waxaa muddooyinkii dambe ugaarsi isku hayay dhallinyarada soomaalida ah kuwaas oo aad u isticmaala balwadda ama si deg deg ah isku qaarajiya marka ay ismaan dhaafaan waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa mas-uul ka tirsan shiicada iiraan oo bixiyey caddaymo yaab leh islamarkaana xaqiijiyey in yahuuddu ay la soo xiriireen ka hor weerarkii dhowaan dhacay weerar sabtidii lasoo dhaafay uu maamulka yuhuudda sahyuuniyadda ku qaaday dowladda shiicada iiraan ayaa laga helay tafaasiil dheeraad ah iyadoona ay caddeymo yaab leh bixiyeen mas-uuliyiin labada dhinac ka tirsan saacado ka hor intii uusan weerarku dhicin ayay saraakiisha maamulka sahyuuniyadda usii sheegeen madaxda dowladda shiicada iiraan iyagoo ku wargeliyey in ay weerar soo yihiin wasiirka arrimaha dibadda holland ayaa sheegay in israa'iil ay digriin horodhac ah usii marsiisay iiraan waxayna ku tiri ogaada in caawa saqda dhexe aan idinsoo weerari doono balse ha isku dayina inaad jawaab celin bixisaan ayaa lagu yidhi fariinta uu ra-iisul wasaaraha yahuudda u diray madaxda iiraan arrinta cusub ayaa ah in markii ugu horreysay ay dowladda shiicada iiraan xaqiijisay saxnimada arrinkan cabaas caraajaqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda tahraan ayaa saxaafadda u sheegay in yahuuddu ay ku soo wargelisay weerarka waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa qarax lix askari lagu dilay oo ka dhacay waqooyi galbeed bakistan inta la xaqiijiyey ugu yaraan lix xubnood oo isugu jira afar booliis ah iyo laba kale oo ka tirsan ciidamada ammaanka ee xukuumadda ridada bakistan ayaa la dilay halka lix kalena lagu dhaawacay weerar qarax ah oo lagu beegsaday bar kontarool oo ay ciidankaasi kaga sugnaayeen qaybo ka mid ah gobolka wasiiristan weerarka ayaa si gaara kaga dhacay barta kontarool ee ciidamada ammaanka ee dowladda camiilka ah ee bakistan ku leeyihiin mandiqadda ciidag ee dhacda gobolka wasiiristan ee dalka bakistan booliska ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid lala eegtay bar kontarool oo ku taal deegaanka ciidag halkaasna qaraxa ka dhacay lagu dilay ugu yaraan lix askari oo afar ka mid ah ay yihiin ciidanka booliiska warbixinta taliska booliiska ayaa intaas ku dartay in khasaaraha dhimasho uu kordhi karo maadaama qaar ka mid ah ciidanka dhaawacyada qabaa ay ku sugan yihiin xaalad halis ah qaraxa kadib ayaana waxaa goobta xiray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan warbixinno kala duwan ee mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa iskaashatada dhagxaanta oo cabasho ka ah xasan sheekh iskaashatada dhagxaanta ka shaqaysta ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in dhul iyagu leeyihiin ay boobayaan shakhsiyaad ganacsato ah oo xukuumadda muqdisho is og yihiin waxay tilmaameen in dhul dhowaan uu xasan sheekh dhagax dhigay oo ku yaal muqdisho islamarkaana sheegay in xaafado laga dhisi doono ay iyagu leeyihiin laakiin loo xoog sheeganayo iyadoo awood een la isticmaalayo waad mahadsan tahay maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir een hadalaynta ugu weyn ee maanta baraha bulshada ka taagan waxay ahayd muuqaal si weyn ugu faafay baraha bulshada kaasi oo qayb ka ah dhibaatooyinka ay wajahayaan muslimiinta ku dhaqan waddanka suudaan een muuqaalkan waxaa kasoo muuqanaya nin garkiisu cad yahay oo ay baqdinka muuqato een waxaana ninkan een muslimka ah ee weliba da-da ah tacdiibin daran u geysanaya een maleeshiyaad ka tirsan kuwa een gurmadka deg dega ah een waxaana muuqaalka kasoo muuqanaya sarkaal ka tirsan ciidanka waxay ugu yeeraan dacun sariic oo lagu neenaaso cumar shaaroon oo odaygaasi een tacadi u geysanaya xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigana caawa waa nageynta waa hagaag dhegeystayaal qeybaha hore ee faafreeb kurarka ayaad degeysanaysaan markana xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suweyb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay bashiir diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda weli waxa ay sii wadaan xasuuqyada ay ka geysanayaan magaalada khaza bashiirow saacadihii lasoo dhaafay duqaymo kala duwan ayaa waxa ay ka dhaceen koonfurta qidaaca iyadoo tan iyo saaka wararku ay sheegayaan in la dilay laba iyo labaatan ruux halka la qafaashay dad gaaraya ilaa laba boqol oo kale in afar ruuxoo falastiiniyiin ah ayaa lasoo werinayaa inay ku dhinteen duqeyn ka dhacday mukhayimka jabaaliya si gaar ah xaafadda xayu sabra sidoo kale duqeyn ayaa waxaa lagu beegsaday mukhayimka nusayraad waxaana lasoo werinayaa in dad shacab ah ay ku dhinteen sidoo kale bashiirow goobaha duqaymaha ay ka dhaceen waxaa ka mid ah mukhayimka alburuuj ee bartamaha qidaaca dhaca sidoo kale xaafadda azaytuun ayay sahaynadu beegsadeen maalinkii shalay oo keliya ilaa konton ruux oo falastiiniyiin ah ayaa waxa ay ku shahiideen duqaymihii dhacay halka ay ku dhaawacmeen afartan iyo saddex kale tan iyo toddobadii oktoobar oo ay socdaan xasuuqyada loo geysanayo shacabka magaalada khaza waxaa dhimashadii dhaawac ku noqday dad ka badan boqol afartan iyo saddex kun iyo shan boqol dabcanne waxaa la la'yahay dad ka badan toban kun oo dhismayaasha hoostiisa ku jira nolol iyo gerina toona aan lagu haynin xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa رحمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreeb kurarka qeybihiisa dambena waan isla soo garan dhegeystayaal markan iyo wilaayada islaamiga ee baay wilaayada islaamiga ee baay ayaa xaflad diirigelina u samaysay hooyooyin bartay akhriska iyo qoraalka munaasabad qiimo badan ayaa ka dhacday dhowaan degmada buulafulaay hooyooyinkan loo qabtay xafladda ayaa wax ka barta madarasada alfurqaan ee degmada buulafulay taas oo ka mid ah madaariista hoos sigta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay xafladda ayaa loo qabtay gabdho markii hore wax u bilownaa iyo hooyooyin waaweyn oo farta iyo akhriska la barayey waxaana ay waxbaranayeen muddo laba sano oo xiriir ah waxaana loogu magac daray tacliimulkibaar waxaa jiray imtixaanaad laga qaaday gabdhahan waxaana la siiyey abaalmarin qaali ah oo si gaara loo xusay gabdhihii galay kaalmaha sare ee imtixaanka munaasabadda abaalmarinta lagu siinaya gabdhaha waxaa ka qayb galay waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay sheekh xamse abujacfar kelimadan ayuuna munaasabadda ka jeediyey الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين قال الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك أما بعد الله سبحانه وتعالى يا أمه النجانا نسي نعمة إن شي فرح بدن له نكوب كرنا نعمة العلم والإيمان والإسلام آن والجهاد في سبيل الله وتحكيم شرع الله تبارك وتعالى إيو نعم كالبنسي بعد حمد الله أن ما يمه النجاية رمضان دتك حفلة ده قريب قالي أن مسؤولين تكجرانو نقابة كجرانو أن مسؤولين تما مكتب التربية وتعليم تأولاية ده أرضا أن مسابقة ده ميلان كسمياسي أن جيك أنا حفلة دي ولا مفدية مسابقة دي حفلة دي ولا مفدية saasoo kaleeto macallimiintii walhabaraasi iyo maamulsho iyo maamulka guud ee madrasat alfurqaan alasaasiya maylaha jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana watacaala dadaalkiisa muujada miisaanka xasanaadka siin saaro intaas kadib kolley wakhtiga yari samaam walaalka sheegay munasiqa sheegay dheegasen se ogsoontiin dadka geeka musaabaqada inta lanka dhakahaya xafladii musaabaqadii waxa sameeyan lanka dhakahaya sanadkii kun afar boqol afartan iyo sideedii hijiriga xilligii la bilaabo ee shaqadan tacliimul kibaarka madrasada bilaawaytii haytii aakhirshay sanadkaasi aakhirshay may ha ku wareegatay lama sana sanadkii hadda may ka jarna afartan iyo li yaa ka jarna lama sana gudaajo may dareema saana een gabdhahan meelo fadhiyay shoodkiiyo ha jareen iyo juhdigiiyo ha biyeen iyo awilaba fursadii wakhtigiiyo haysadan hayti maalin khamiisa iyo maalin jamaace bese tacliimtasay in socoti een taasi mayna dareen siyaasi lankii wakhtigii sa dhammaystiran fursad in haysada oo maalmo dhan fursadiis ata oo walbarashadii iyo imkaaniyaadii iyo macallimiinteena haysada wakhtigaasayna inku faa'iidaysana fursadaasi macallimiintaasayna inku faa'iidaysana ani wakhti badan ka dul khasaare een may insha allahu tacaala bogaadiyaane macallimiinta iyo maamulka madrasada iyo gabdhaha muslimaadka ee een may laarahay usa tacliimul kibaarka baradayan madrasadan tan ah gegana xafladiyo roogna dhammaantiyoba juhdigiyo biyan eedan ka bogaadiyaana may kale gabdhaha kale ku dambeeyona in sheegane dareema kortan wakhtigaasi gaaban iyo dadaalkii may laarahay maalin khamiisay maalin jamaa'ile xataa ka koobanayay gabdhahaas iyo macallimiinta iyo maamul shooba wada biyan marihii dhalayna natiijadaas geeka goobjoog iyo goob roglin iyo la wada daawadahay een intaasi haddii isinku gadan maysin kala dardaarameey siin sheegay ama siinka baagay ani hadeertan een may la raay usa inku gadna sanadka hadda socda iyo sanadaha socda ee dadaalka iyo juhdiga la kabiyahay walaayada dhaatiye oo bahda tacliimta iyo reer dacwo intaba biyahayan ani isinku gadna maalin kastaba goobjoog in haane iclaamka inku dhegansana ama inku aragna khayr iyo wanaag dad kala faa'iidaysadeen anis faa'iideeyeen isin iclaamka inku dhegansana isagna mushaaraakada ay dheebtiya kawaal dhatan insha allahu tacaala n may kale siinka bashaareeyay gabdhaha geeka musaabaqada xafladdii aan fadhiyay n sidoo kaleeto walaayada qayboja shal bedelan ero degmooyinka dhammaantiyo ama intiyo badan may laku qobaday xafladtan lamad ah yalaka qobadi lahka bilaabo cirifka inka damboy degmada labaatan jarow xaflada lahka gobadi oo gabdha shahaado laka siyaayay wilaba ku qalinjibin ah maxwal ummi farbar laka siyow shahaado laka kasiyow sidoo kaleeto xaflad yalanka gobada isla labaatan jarow may la raay abaalmarin laka kasiyow qur'aanka kariimka ee xifdi ka sameeya yacni maamooyin waweyn oo xaasas ah oo idroogan oo ciyaal iyo guri iyo maamul shay intaba intaaran haddana maxwal ummi ha ku qalin jibiidi alqiraa'a walkitaaba ha ku qalin jibiidi mar kale hatana qur'aanka kariimka baratay tumin juz oo qur'aanka kariimka xaafidka laka imtixaami shahaado laka sii saasoo kaleeto deegaanka iidaala oo degmada baydhawo maqarka an ah xafladaya saasoo kale unku dhiyan oo gabdhayoona shahaadooyin ka gadoonsiiyaay alkitaaba walqiraa'a ku qalin jibiyan alqiraa'a walkitaaba ku qalin jibiyan deegaamo kale lamad ana jaran dad badanoo haddii juhdi iyo dadaal ka jara na jaraan degmooyin fara badan yacni mayla arag hore degmo anka xaraysanayna arda inta geeka inta fadhiyeeda kalama jibaaramaas anka xaraysanayna degmooyinka maaba jarta ama galanta ka hayo maktabka tarbiyada ama maktabka dacwada lamada maktab may laha jazaakum allahu khayr juhdi badan oo wadaana ilaahay subxaana wa tacaala siinku abaaliya juhdigaasay walka dara insha allahu tacaala gabdhaha walbarashadu ku fadhiyana may lahaatan cibrisiinka jarta maalin khamiise iyo maalin jamaace bese daraaso gaadadaay haddana marxaladan marahaaye oo dhano kale haddii la fiiriya haddana ku dhasan mawaadi tajriibiga hay iyo mawaadi kale sharciga hay intaba ku dhasan wakhtigay usugaadadayna intaas lay ata may dareema saanaa fursado badan ani siinku dayac ma hayan ani fursado marka la dayacne eedii adlan ku faa'iidaysado isagana siinka booriye jazakumna allahu khayran may la rahay haddii dadaalka inta ku sii badadoona insha allahu xaflitan ku bileeran iyo agaasimkan kusii qurux badan iyo walaayada kula kulami doontaan haddii ilaahay ara maamulkana may lahay dadaalkiisan biyaha tan eedan kama hasantiin walka dara jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha nuqubada wilaayada islaamiga ee baay ugaas cabdirasaaq macalin xasan alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi amaa bacdu ilaahay subxaana wa tacaala yaa mahadsan mahadliin kooba kornaya rabalcaalamiinka yaa mahadsanyi allihii dad muslimiin anoo waali nicmadan fara badan an kooba kornanana sii mar walaa tobiya aan mahadnagaan alxamdulilaahi yaalana intaas kadib in allaala intii mahad mudun yaa an mahadnaga oo inka horreeyaan maktabu tarbiyati watacliim liwilaayati baay alislaamiya oo geeke nicazumeen xafladun qiimaga badan oo ikhtitaamka tacliimiga haayay musaabaqadii tacliimiga hayti oo gabro wawiin iina walakabaraay xafladyo si lama filaan eh inahan inka dhawaayan insha allahu tacaala siinmaha nagan jazaakum allahu khayran yaasiin lana macalimiintii iyo suguudda ardaydii oo maylahaa isu madarasadan maylahay kuga qeyb qaadatay macalimiinta wala baraan iyo ardaydii baradaayan dhammaantii oo siinmaha nagaan jazaakum allahu khayran siin lana intaas kadib wala ayla hadalla lahaayee culumi hadalleehi walbarashadii iyaa ku hadalli waqtigana isku cariiriyu si dareemasan may lahaa gabro an dardaarmay an keliya insha allahu tacaala walay culummadiisiin dardaarantii iyo macalimiintii intaas inay fulidaan oo samaytaan intaasaa may lahay oo dardaara oo inka horreeyaan inay itarki saartaan oo inka dadaalaan walbarashada kolley sida isiin sheegtan isiin oo walankasaana yaa shalay waqti indhaaraynahayt yaa madrasuun yaa koytan yaha camirtan ilaahay waafijintiisa ka koytan geekin isin oo tartan galleen oo mayl arhaa isu ijaazaad iyo diyaaran atiin waa mayl arhaa isu ni bandhig diyaar lahangnagadi yaa mayl arhaa madrasan yaa galabta yaa hoogtan xafladan arawahayn marka tan cimadaas ilaahay subxaana wa tacaala iyo waafajintiisu laakiin asbaabaa late oo la arhaa dadaal marka insha allahu tacaala dadaalka ini dadaalka daru may soomaalida may arhaasehe firas is oo rooraa ullu dhoweel arhi ulkala linka dare si roorka isu rooraay roor kale anka sii daru marka insha allahu tacaala lankii kaalan qofkii kaalanshaan ii kaalan kaalanshaan dhatigooba may waahamay kasimiyiina dadaalka iyo dadaalan yaa ilaahay subxaana wa tacaala siismidiisa yaalan walaa tobiya kashal hormariya marka insha allahu tacaala eedgeeda isinkamaha nagaan dadaalka isin dadaalanna inii gabro muslimaadka meelbaroogan isingeeki toosh inaga taan aftiin inaga taano siinkadeedan asinya yaa rajayaan insha allahu tacaala antaasaa kelimaday ka koobee mar lamaad iyo mar saddexaad maamulka madrasada yaa amahad nagaan jazaakumullahu khayran lana wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markana aan eegno mid ka mid ah guddiga ilaahay subxaanahu wa tacaala yaa amahad nagaan nicmooyinkiisuna sii ilaahay nin ziyaadi allaahuma zidna walaa tanqusna intaas kadib ikhwaani sida odayaalka biyoo sheegaanu ma haynahayn lajnatu ataxkiim lajnadii qaadi tartanka yahayni anoo ku madax bannaan madrasatu alfurqaan ku madax bannaan madrasatu alfurqaan idaaradeenin weerti maynay sheegtahay intii aanu qaadno tartankan aanu qaadno jazaahum allahu khayr in sha allahu tacaala tartankii sidiyo han diyaariyan in sha allahu an qaadnay macalimiintii ardayda wala dhakaasina ma kumad hayna marka ma hana jiididay intii aan galna natiijooyinka ku hor qaabka ardaydan tartantii iyo macnaha natiijooyinka sidiyo macnaha hadban tartamayaan yaa eed eed hanin jiiditay intaasa fadee marka kelimad yar antii marka intii aanu ku arro in sha allahu tacaala qof kasta oo walbarashada jeel oo daneeyow oo deegan ka degan insha allahu tacaala maynka baaqanaha asal ahaan intii ku qiib qaadadan walbarashadan marka meera fadayhe oo rajaye fadayhe dhammaan maamooyinka bilaadka intii naqdaan midla haaulaa'i lummahaad ama gabro haange oo kale intii ii wada naqdaan aslanba may waha qofku intiis walbaradu intii walla bar walaa takun thaalithan saasaa ahay gabayki marka jazaakum allahu khayr intaas kadib haddii aan mawduucigii لينهل ساري أنا نقول قالوا ما هاي تهي مسابقة تنشيدية لتعمل لتعليم الكبار ما كوبن هاي تهي أفر مجموعة كوبن هاي تي أفرت أس مجموع مغيال شو ما إلا شلر هاي هي مجموعة خديجة بنت خويلد يو مجموعة مجموعة فاطمة بنت رسول الله مجموعة سدحان ما هاي تهي زينب بنت جحش مجموعة أفراد نساء سوكلا ما هاي تهي عائشة بنت أبي بكر أفرت أس مجموعة ترتنتي يا مسابقة اللي انقبضي marka majmuuco kaste afartaas kumadeena may la weydiiyaay ahee siyeed su'aalood siyeed su'aalooda la weydiiyaay su'aal kasta oo siyeedkaas su'aaloodena may la kasaxaay ahee lama daraji la kasaxaay majmuucooyinkii markii i tartameen kadib natiijooyinkii iyo marka hadbad may laraay siyoon tartamayan insha allahu tacaala aan shar hormari doogna kow may tartamayhi majmuucatu faadimatu bintu rasuulillaah iyo majmuucatu khadiijatu bintu khuwaylad ayaa tartanka galeen khamiistii hor galab khamiisayti yaa tartanka ku qaadnay lamadaas majmuucdood lamadaas majmuucdood ta kasta mayl weydiiyeysaan ha sheegay siyeedkii su-aalooda la weydiyey majmuucatu faadimatu bintu rasuulillaahi may la weydiiyey siyeed su-aalooda la weydiyey may ku jawaabtay he todoba su-aalood yaa ku jawaabtay meelasna ma helahe majmuucada faadimatu bintu rasuulillaahi tuman iyo afar deraji hale macnaha sidaas lamada majmuucda la tartamaasi majmuucatu faadima oo haytay majmuucatu khadiijatu bintu khuwaylad yaana may la weydiiyey siyeed su-aalood siyeed su-aalooda la weydiiyey siyeedkii su-aalood la weydiiyey siyeedkiiba ku jawaabtay way kala dheeri ee shaqaysatay majmuucadaas hal daraj oo faa'iidaysi ah meelasma helay majmuucadaas yaana tuman iyo todoba deraj labadaas majmuuc iyo weli shal haleen faantengan malaya salamad ee maalintii jamaadaha haysatana may tartameen majmuucatu zaynab iyo majmuucatu aaisha ayaa tartameen takasta may la weydiiyey labadaas majmuuc ku mid ah siyeedka taana sheegani majmuucatu zaynab haddii aan ku hormaro siyeedkii su-aalood la weydiiyey may ku jawaabtay he li su-aalooda ku jawaabti meelasna ma helay majmuucadaas tuman iyo lama deraj salamada majmuucatu caaisha yaan siyeed su-aalooda la weydiiyey may ku jawaabtay he todoba su-aalood yaa ku jawaabti meelas may helay he antii may helayaan aan arna may kala shaqaysatay he majmuucatu caaisha lama deraj ooy halli faa'iidaysiha aan halli iina shaqaysati markaa isku dardar meelas may helay he majmuucatu caaisha tuman iyo lideraji ka hadle khamiisiyo jimaaca tartankii saasaanayn ka dhammaaday khamiistii dhowayti shalay haayta insha allahu tacaala ayaa lamadii majmuuc oo final ka kooya insha allahu marlamaad iska nagadeen may la tartansiiyey majmuucatu khadiija bintu khuwaylid iyo majmuucatu caaisha oo takastayoo kumid eeba haysati toona tuma itooda deraja haysati toona tuma ilad tuma ili deraja haysati yaa tartankii marlamaad han iska nagadeen lamada majmuuc oo shalay tartamayaan khamiistaha takasta may la weydiiyey todoba su-aalooda la weydiiyey takasta may la weydiiyey todoba su-aalooda la weydiiyey su-aalada natiijada la kasahaayna tii hore lee hayd oo haddaan hasiin sheegay su-aal kasta may la kasahaay lama deraj majmuucatu khadiijatu bintu khuwaylad haddii aan ka hormaru todoba su-aalooda la weydiiyey may ku jawaabtay he shan su-aalooda ku jawaabti meelasnama helay majmuucatu khadiijatu bintu khuwaylad tuman deraj silsidaasi lamid ee majmuucatu caaisha بنت أبي بكر ما اللي ويديه تضرب سؤال هذا اللي ويدي تضرب هذه سؤال اللي ويدي إن شاء الله كجواب ولي ما يكلا سيشة قيس دينها هل درج أه كفايدة سيه مجموع هذا اسكو دردر كان معناها نتيجين كيو حاليا ما يواها مجموعة عائشة تمون إيو شن درج مبروك ألف مبروك ألف مبروك لما أرديدا ترتن كان كوكاني سجود هانه warbixintii iyo rakooban may waha antii arday khatar ahaayeen dhammaantii oo safaylan dadaaleen ha muujiyaanna shucuur aanu laftarkaana kow markaan tartanga la qaadeen naaraaninka jarn mis lahayna macnaha gabroonga ku jawaaba doon su-aalo la weydiyaay fiqiha kumad hayti axaadiidha kumad haay su-aalo la weydiyaay may kumad haay naxwi kumad haay su-aalo badanga la weydiyaay siyoo dadka su-aaloon ku jawaabeen si cajiib ee hayti laakiin may waa sidii may waa lamlan hoob legdanganisa kaha laan koolayla dhiisiifadi caadi u dhammala jazaakum allahu jazaakuna allahu khayr eed eedaan maasantiin sidoo kale bandhig cajiib ah ayaa goobtaasi ka dhacay alxamdu lilaahi alqaa'ili fii kitaabihi alcasiiz iqra' bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra' warabuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam ama bacd nashkuru allaha caza wajalla aladii manna calayna biاlamni waaliimaan والعلم والمعرفة بعد حمد الله تبارك وتعالى نقدم الشكر والتقدير والاحترام والدعاء لولاية باي الإسلامية متمثلة الشيخ بواليها الشيخ حمزة أبو جعفر حفظه الله كما نقدم الشكر والتقدير لمكتب التربية والتعليم لحركة الشباب المجاهدين وكذلك الشكر والتقدير موصول لكل من ساهم في تحقيق أهدافنا التعليمية كذلك نقدم الشكر والتقدير والدعاء للمجاهدين المرابطين في ولايات الإسلامية وخاصة مجاهدي ولايتنا الذين يذودون عن راية التوحيد ويقاتلون أعداء الله من الصليبيين والمرتدين فجزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء وأسأل الله عز وجل أن يتقبل جهادكم ورباطكم وحق لكم قول شاعر شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا إذا شهدوا الوغى كانوا كماة يدركون المعالي والمعاقل والحسونا وإن جن عليهم الليل فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين كذلك نقدم الشكر والتقدير والاحترام لإدارة مدرسة, مدرسة الفرقان الأساسية في محافظة فلاي الذين بذلوا قصارى جهدهم لتعليمنا وتوجيهنا نحو الأفضل فجزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء ونقول لإدارة ومعلمي مدرستنا شكرا لكم شكرا لمدرستنا ومعلمينا سيظل يشكركم قلمي ومحبرتي وسندعو لكم بالتوفيق والنجاح كذلك نقدم الشكر والدعاء لمكتب التربية والت- والتعليم لولاية باي الذي كان عونا لنا على كل شيء حيث وفروا لنا كل متطلبات ولوازم التعليم لولا الله ثم لولاهم لما وصلنا إلى هذه المرتبة المرموقة ولقد وفر لنا هذا المكتب المقررات الدراسية التي كنا نحتاجها وكانوا معنا طيلة سنوات الدراسة بل كانوا يشجعوننا على مواصلة التعليم والنصائح التي استفدنا منها كثيرا فجزاهم الله خير الجزاء وحفظهم من كل شر وأخيرا نشكر كل من شارك في حفلتنا الميمونة من العلماء والأعيان والمسؤولين فنقول لكم جميعا جزاكم الله خيرا وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حفلتنا ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل جهودكم وأن يبارك سعيكم وأن تتبوأوا من الجنة منزلا هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa ugu dambeynna goobtaasi lagu abaalmariyey gabdhihii iyo hoyooyinkii kaalmaha sare ku soo baxay imtixaankii laga qaaday waxaa noo haray waa inaynu jawaa'ista aynu qaybino dadkii guulaystay in waxa weeyaan abaalmarin la siiyo laga farxiyo waxa weeyaan qofku hadduu tartamo sibaaq uu galo laabud waxa weeyaan waa in laga farxiyaa Een, sidaa awgeed afar majmuuco ayaa meeshan ku tartamay Een, dhammaan waxa weeyaan qof laga tegi doono ma jiro dadka dhan waa la xusi doonaa walaakiin waxaa si gaara loo xusi doonaa dadkii kaalmaha koowaad galay marka een, abaalmarinta ugu horeysa waxaa la guddoonsiin doonaa een, majmuucadii ugu sarreysay ee alfaa'isa bimartabati اluulaa noqotay waana majmuucatu caaisha bintu abibakar الsadiiq radia allahu canha een, waxaan leeyahay amiiraddii waxa weeyaan majmuucadaas in ay soo istaagto ay timaado inta si ay u guddoonto maxaa la leeyahay hadiyadeeda iyo jawaa-ista majmuucado ay ka socoto ee, dhinacan inay kasoo gasho oo heleen jaa-iso ay ka mid yihiin een, maxaa la leeyahay qalabka waxbarashada iyo maxaa la leeyahay buugaag sidoo kale qalimaan iyo dhammaan wixii bax wax- wax- bax waxbarasho dhan ay u baahan yihiin oo dhan iyo kaar oo ka mid ah hormuud somtel labadaba waxaa kaloo ku jiro lacag baa ku jirto kullu haada iyo waxyaabo kaloo macmacaana dhammaan waa laga wada helaya hadduu ilaa yidhaah waayahay haddana waxaan ku xijinaynaa hadduu ilaa yidhahdo majmuucatu khadiija bintu khuwaylad waxaan leenahay iyadana soo dhowaada amiiraddeeda ha timaado si ay u qaado waana majmuucada labaad ee kaalinta labaad gashay weeyaan ayagana waxa weeyaan waa sidoo kale wax badan ayaa ku jiro jawaa'isteeda ka mid a waayahay waxaynu marka si siman ayagana waxa waay loo guddoonsiin doonaa majmuucaadka kale ee ka qayb qaatay mushaarikiinta ahaayeen waxaa waaye qowmun laa yashqaa jaliisuhum baa laga dhigaya ayagana insha alla hadduu ilaah yidhaahdo majmuucatu een, faadima bintu rasuulillaah ayaan soo dhoweynayaa sala allahu calayhi wasalam Een, haddana waxaan kusii xejinaynaa majmuucatu zaynab bintu jaxsh radia allahu canha soo dhowow ayadana si loo guddoonsiiyo majmuucadaas een, abaalmarintooda majmuucadan iyo majmuucadan kaleba waxaa ugu jira ayagana een, qalabka waxbarashada oo dhammaystiran iyo lacag kullu haada waa laga helaya jawaa-is aad iyo aad u qiimo badan waaye man jadda wajada weeye macnaha qofkii dadaalo wax barto wax buu helayaa laakiin qofkii aan dadaalin waa meel cid loo baxaya soo ma Een, intaa kadib waxaanaan kaloo ilaawi doonin hadduu ilaah yidhaahdo een, lajnatu taxkiim oo ayagana bixiyeen juhdi aada u badan iyo dadaal u ba- dadaal aada u badan ayagana waan takriimin doonaa hadduu ilaah yidhaahdo waxaan leenahay guddiga ka socday una hadlayey inuu soo dhowaado si uu u guddoomo abaalmarintaas xaggana ka soo wareegaan leeyahay in ayagana wanaagooda xusno een, macallimiintii ardaydan dadaalka iyo juhdiga ku soo bixiyey habeen iyo maalin dharaar iyo maalin kulli haada waday shaqadan waxaana ayagana u wacayaa macallinka macallim salmaan si ugu qaada dhammaantood waxaan leeyahay macallin salmaan soo dhowow waaye jazaahu allahu khayra khayr jazaa guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreeb kurarhka oo qodobo xiisil aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo baranha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشاد